magaalada baraawe ee caasimadda koonfur galbeed ayaa waxaa laga dhagax dhigay xarunta cusub ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka shabeellaha hoose taasoo uu dhagax dhigay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada koonfur galbeed saciid maxamed cali munaasabadda dhagaxdhigga ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada baraawe agaasimaha waaxda xiriirka gobolada ee wasaaradda caafimaadka iyo iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka shabeellaha hoose guddoomiyaha degmada baraawe cumar cabdulaahi maxamed ayaa ka hadlay dhagaxdhigga xaruntani isagoona sheegay in xaruntani looga baahnaa baraawe
xarunta ugu weyn oo gobolka shabeella hoosena baraawe ku taalla oo haddana xarun la-aan ah oo jira ku jirta taasaa xoogaa qaadawaa noqotay saa daraaddeed wasiirka qaar allaha siiyee isagoo hadda dhow aad ogtihiin la soo magacaabay oo cusub oo wuxuu go'aansaday in markiiba uu maaragtay xarun cusub oo dhagax dhigo wasaaraddana u dhiso xarunta ugu weyn shabeellada hoosna halkan laga hergeliyo caasimadda koonfur galbeed baraawe dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada koonfur galbeed siciid maxamed cali ayaa dhankiisa sheegay in xaruntani caafimaad ee laga dhagax dhigay baraawe ay muhiim u tahay bulshada ku nool magaalada baraawe ee caasimadda koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed maanta waxaa farxad iyo sharaf iyo milgo gaara u leh in maanta la dhagax dhigo xaruntii ama dhismihii wasaaradda caafimaadka ay ku yeelan lahayd magaalada caasimadda oo fadhigeedii rasmiga ahaana oo halkan uu noqon lahaa sida gadoomiyaha uu sheegay wasaaradda in muddo ah waxay ku shaqaynaysaa xarun gaar loo leeyahay oo kira ah marka waxa la bixinaayo maadaama ay yihiin adeeg bulshada loo bixinaayo wasaaraddan arrimo bulsha maadaama ay ka shaqayso inay xarun dhammaystiran qalabaysan dhismaheeda aad u qurux badan yahay oo bulshada loogu adeego oo dowladdu ay leedahay oo communitigu ay leeyihiin in magaaladii caasimadda laga hirigeliyo maanta aan dhagax dhigno farxad iyo sharaf gaar ay noo tahay muddo ka hor waxaa la dhagax dhigay xarun aad u qurux badan oo magaalada baydhabo dhismeed hadeertaan gabaabsi u yahay dhowaan uu madaxweynaha xarigu ka jari doono hadeerna waxaan dhagax dhigaynaa xaruntii labaad oo wasaaradda ay ku yeelan doonto magaalada caasimadda marka guud ahaan maamulka degmada iyo iyo shacabka iyo dadka reer baraaba aan ugu mahadnaqaynaa sida ay ugu heelan yihiin ama ayna diyaar ugu yihiin dowladnimadooda qayb ay ka noqdaan